in ka badan sagaashan arday oo baratay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda beledweyne ayaa xaflad qalanjibin ah loogu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana kasoo qeyb galay xafladan qalanjibinta mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hirshabeelle maamulka jaamacadaha bahda waxbarashada degmada beledweyne iyo martisharaf kale cabdifitaax cabdulaahi salaad ahna xubin ka tirsan maamulka jaamacadda beledweyne ayaa sheegay tirada ardayda ee heerarka kala duwan oo ay soo mareen bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad halkan waxaan ka salaamayaa macallimiinta jaamacadda beledweyne iyo ardayda maanta qalinjibinayso ee jaamacadda beledweyne qalinjibinayso iyo guud ahaan ardayda jaamacadda beledweyne sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa martida sharafta leh ee isugu jirta maamulayaasha jaamacadaha maamulayaasha iskuullada iyo macaahidda sharciga ah odayaaldhaqmeedyada ganacsatada iyo waalidiinta iyo walaalaha iyo asxaabta iyo guud ahaan martida sharafta leh ee barnaamijkan ka soo qaybgashay tirada ardayda maanta noo qalinjibinayso waxay gaarayaan sagaashanay gaarayaan laakiin nasiib darro arday badan ayaa naga maqan oo gobollada kale iyo xamar iyo dibadda jirto oo i suurageli weysay in ay ka soo qayb galaan xalfaddaani aadka u quruxda badan ayagana waa u cudurdaaraynaa maqnaashahooda waxaan halkaani ugu mahad celinayaa cid alle ciddii maxay ahaatoy jaamacadda garabku siisay inay shan iyo tobankan sano ay jirto ayna shaqayso waxaan leeyahay reer beledweyne wax waa qabsan karnaa horena waa u soco karnaa hadda waa arkaysaan tiradan intaan la-eg inay jaamacaddi ay soo saartay waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno aan beledkeenna maxay ahayto hagaajisanno waxbarashadii maxay ahayto aan ka shaqayno oo aan dadaalkeenna sii laba laabno tan kaleento waalidiinta iyo asxaabta ardadooda iyo qaraabadooda ay jaamacadda kalanjibiyeenna ayagana waxaan leeyahay aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama aad jaamacadda beledweyne ka doorateen jaamacadaha kale ee gobolka ku yaalla sidoo kale waxaan halkan ayagana ugu mahad celinayaa macallimiinta iyo idaarada kaleentee jaamacadda igala shaqaysa ee ayagana dhibaatada iyo duruufo adag ee jaamacadda soo martay u dhabar adeega haddana diyaar u ah inay dadaalkooda sii laba laabaan qaar ka mid ah xubnaha kasoo qayb galay xafladda qalinjibinta ayaa ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaa kasii wadaan
waxaan dhammaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda jaamacadda beledweyne khaasatan kuliyaha kuliyadaha kala duwan ee maanta halkan ku qalinjibinayo hadday ahaan lahayd qaybahooda kala duwan sida shariicada ugu horeyso iyo public healthiga sida hadda inoo sheegeen xiriiryaha dhammaantiin waa inay hambalyeynaynaa khaasatan ardayda sanadkan qalinjibinaysa dafcadadeeda kala duwan intaa kadib waxaa kaloo u hambalyeynaa maamulka jaamacadda macallimiinta jaamacadda oo ayagana u dhabar adeega marxaladaha adag inay soo saaraan ardaydan ka macallin ahaan ama ka maamul ahaan ka maamul ahaan markaan fiiriyo aniga waxaan ka mid ahay bahda wax ka baratay jaamacadda beledweyne ee mas-uuliyiinta hadda lagu magacaabay laakiin ka tirsan xaqiiqda marka loo fiiriyo bahda jaamacadda beledweyne taariikhaan haddaan dib u fiiriyo dhinaca jaamacadda ardayda ugu horreysay ee lagu furo saad xasan cabdulla hadda uu ka mid ahaa dhammaan maamulka jaamacadda si ay u dhan yihiin marka laga reebo ustaad shuuri iyo ustaad macallimiinta kale hadda ii muuqato dhammaan howlwaleenada inta badan waxay ka mid ahaayeen jaamacadda beledweyne taas sharaf weyn ayay u tahay jaamacadda in ardaydeydii ay maanta qaarna yihiin mas-uuliyiin qaarna ay yihiin macallimiin qaarna ay yihiin shirkadaha iyo maamulada iskuullada iyo jaamacadaha
waa u mahad celinaynaa waalidiinta soomaaliyeed ee maalgeliyey in ardaydan quruxda badan maanta ay soo baxaan waa bogaadinayaa waana u mahad celinayaa ardayda afartii sano ee ay jaamacadda joogeen iyo laba-iyo tobankii sano kasii horreysay dadaalka waxbarasho bixiyey aadaan ugu mahad celinayaa waa soo koobayaa ardayda qalinjibinaysa waxaan rabaa inaan dhaho laba qodob qodobka koobaad waxaa waaye horta waxbarashadii albaabkeedii haddaa taagan tihiin qalin bedelasho waaye qalin jibin ma ahan waxaan ku talinayaa cilmiga in la daba socdo takhasus laga sameeyo qof walba wixii uu bartay in shahaadada ku xigto uu raadiyo qaar ka mid ah ardayda ka qalin jibisay jaamacadda beledweyne ayaa u mahad celiyay maamulka iyo waalidiinta iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan magaciiduna u yahay cabdiwaaxid khaliif cabdi aad iyo aad ba ugu faraxsan gruubkayda iyo jaamacadda dabcadii sagaalaad iyo dabcadii tobanaad labadaba aan ku qalin jebinayna maanta aad iyo aad ayaan uga faraxsanahay shucuurtayda aad iyo ay u kacsan tahay wax lasoo kaan lagu soo koobi kara ma aha aad iyo aad ayaana ugu faraxsanahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan daawud ibraahim waxaa ka mid waxaa ka mid ahay ardayda maanta ee ka qalin jebinaysa jaamacadda beledweyne ee ee fak ee ee healthy science ee department of public health aad aad ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinaa macalimiinta jaamacadda beledweyne iyo maamuliyaashoodaba kaxiga magacaygu waa canab cismaan calasow oo ka mid ah ardayda ka qalin bedelanaysa jaamacadda beledweyne kuliyadda caafimaadka public health waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta halkan ee ka dhacdo xalfadeeda qalin jibinteeh waxaan rajaynayaa inaan intaan in ka badan cilmi aan barto